maanta oo bisha oktoobar ay tahay tobanka ayaa dunida laga xusayaa maalinta dhimirka iyadoo maalinta iyada ah la jaangooyo lana qorsheeyo barnaamijyo lagu daryeelayo dadka xanuunkaasi qaba ururka somali mental health foundation ayaa waxa uu yahay urur gacan ka geysta taakulaynta iyo daryeelka dadka qaba xanuunka dhimirka ibraahim xasan daandurey ayaa waxa uu qadka telefonka kula xiriiray madaxa ururkaasi doctor cabaas maxamed jaamac oo qaabilsan xanuunka dhimirka kana howlgala cusbital ku yaala magaalada sandeski ee gobolka ohaayo wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo maalintan iyo qiimaha ay leedahay maalintan saa ula socotaba waa maalin sanad walba la qabto waxaana la qabtaa oktoobar tobankeeda arrintaana waxay ku bilaabatay markii uu soo jeediyey la arkay dhibaatada ay ka jirto macnaha cudurada dhimirka ayaa waxaa isu tegay waxaa la sameeyey organisation weyn oo la yidhaahdo world health organisation oo ay ku jiraan ilaa boqol iyo konton waddan kuwaasoo soo jeediyey arrinta waxaana ku raacay qaramada midoobey qaybta u qaabilsan caafimaadka w h o ga waxayna bilaabatay sanadkii markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii iyadoo loogu talagelayo in ay dadka lagu macnaha wacyigeliyo loogu ololeeyo waxqabadka dadka caafimaadka dhimirka iyo in dadka la baro in cuduradan macnaha la daaweyn karo aysan ka duwanayn cudurada ku dhaca jirka intiisa kale doctor cabaas sanadkan maxaa diiradda lagu saarayaa maalintan dhimirka adduunka sanadkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii wax loogu qaban lahaa ama loogu ololeyn lahaa cudurada dhimirka ee ku dhaca dadka waaweyn waxaad tihiin koox iskood isu abaabulay oo jecel in ay tabaruc ka geystaan sidii loo daryeeli lahaa dadka soomaalida ah dhimarkaasi qaba ee ku nool dalka soomaaliya maxaa barnaamijyadeena ka mid a aad baa umahadsanta walaal maanta kule waxaan ka faa'iidaysanayaa micnaha fursadda aan noo siisay inaan dadka soomaaliyeed u gudbino waxyaalaha aan ku tala jirno iyo waxyaalaha aan sameyno urur ahaan ururkeena waxaa la yidhahdaa ururka caafimaadka dhimirka ee soomaaliya ururkan waxaa la sameeyey laba kun iyo kow iyo tobankii waxaana loogu talagalay in dadka la baro islamarkaana loo sheego in cuduradan la daaweyn karo lagana caawino dadka micnaha iyagoo loo eegayo labalo kala duwan labar koowaad annaga waxaa weye inaan dadka tusno in cuduradan la daaweyn karo labarka labaadna waxaa weye dadka cudurada qabo in ay helaan daaweyn iyo xanaaneyn ay micnaha si ku dhisan qofka aan lagu xadgudbeynin shaksiyadiisa iyo micnaha bini-aadanimadiisa waxyaalo badan baa markana hortaagan si aan arrimahan u qabano waxaan ahnay urur dad soomaali ay keeneen dad soomaali ay wadaan si hoolahana loo qabto marka qaarkood waxay u baahan tahay in lala xiriiro dadka localka ah dadka xanuunka dhimirka qaba ee soomaaliya ku nool sida aan la soconno qaar badan ayaa aada ugu dhibaataysan meelaha ay joogaan doctor cabaas qaarkood silsilado ayaa lagu xiraa oo sariirta lagula xiraa qaar guryo ayaa lagu xiraa iyadoo la leeyahay maaragtay haddii lasii daayo daday dilayaan marka maxaa dadkaasi dhibaatadaasi lagu hayo aada u soo jeedi lahayd maaragtay dadka ku haya dhibaatadaas waa dhibaato jirto oo bulsho walbana ay qabsan karto laakiin waxaa muhiimad ah in dadka dhibaatada geysanaya ama dadka xanuunsan loo arko dad inay yihiin lana la raadiyo meelo lagu daaweeyo si ka duwan in loo daaweeya jirto daawo lala raadiyo dadka macnaha caafimaadka wax ka yaqaano dadkaas ayaa macnaha caawini kara intii silsilad lagu xiri lahaa waxaa ka habboon in qofka lala raadiyo caafimaadka wax ka yaqaano oo qofkan baara ogaado dhibka meeshuu ka jiro daawooyinka adduunka maanta meel kastana way yaaliin lala raadiyo daawadii uu lagu dejin lahaa oo arrintan macnaha violentga ah ama dagaalka ah si looga yareeyo doctor cabaas ururkiina ilaa iyo intee qofood uu ka kooban yahay xagguuse yahay saldhigiisu daandurey aad baa umahadsanta walaal waxa weeye ururkan waa ururka la aasaasay laba kun iyo kow iyo tobankii waa laba qeybood qeyb gudaha ku jirta iyo qeyb macnaha maraykan joogta dad howl dhowr qof oo howlwadeen ah waxay joogaan maraykanka laakiin ururkeena xarun dadka lagu daaweeyo oo bukaan socod ah ayuu wuxuu ku leeyahay magaalo la dhahayo qardho ee ka tirsan gobolka karkaar ee puntland wuxuu ka kooban yahay kalkaaliyo aada iyo aada u heegsareey oo cilmi dheeraad u leh cudurada dhimirka iyo laba kalkaaliyo maadaama ururkiina hadda howlwadeeno ka tirsanay ay joogaan qardho qorshaha mid kugu jirtaa in aad tagtaan meelo badan oo ka tirsan soomaaliya maadaama xanuunka dhimirka uu yahay xanuun maaragtay dadka dhan ay wada wadaagaan oo meel kasta ka jiri kara waa runta daaduley waa tagnay waxaan la xiriirnay dhowr micnaha magaalooyin ay ka mid yihiin boosaaso garoowe gaalkacyo iyo xamarba ururkeena wuxuu xiriir leeyahay xarumaha ka dhisan magaalada muqdisho oo dhowr mar ay tageen tiimkeena ay la shaqeeyeen isbitaal ku yaalo oo dadka lagu xanaaneeyo dhimirka dhibaatada ka qaba ee ku yaala xamar ee la yidhaahdo habeeb hospital marka ilaa iyo wakhtigaas la aasaas ururka iyo hadda maxaa qabateen doctor cabaas oo la taaban karaya oad ii sheegi karaysaa waxyaalaha aan qabano ugu weyn waxaa waaye ururkan wuxuu sameeyey tababaro dhowr magaalo wuxuu kaloo daaweeyey dad ilaa gaaraya laba kun oo qof ilaa haddana wuxuu u taagan yahay inuu wax ka qabto cudurada dhimirka ee soomaalidu aada iyo aad ugu soo badanaya baryahan dambe kaasi waxa uu ahaa doctor cabaas maxamed jaamac oo qaabilsan xanuunka dhimirka kana howlgala cusbital ku yaala magaalada sandiski ee gobolka ohio oo qodka taleefonka ugu warramayay ibraahim xasan daandure